Beeralayda magaalada Beledweyne ayaa bilaabay u diyaargarowga tacabka beeraha maadaama uu billowday roobka guga. Beeralayda ayaa bilaabay in qashinka geedaha garowaga ah ay ka guraan beerta, isla markaana tacabkooda uu ku tiirsan yahay dhibicda roobka iyadoo la filayo roobka guga. Qaar ka mid ah beeralayda ayaa raadiyo Beerula uga warramay sida ay ugu diyaar garoobeen tacbashada beeraha.
waxaa ka mid ahay ee, beeralayda ku nool ee, gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne Ee, run ahaantii maadaama aan ku sugannahay waqtiga xilligii gu'a waxaan u diyaar garoobeynaa tacbashada ee, beerahayna Ee, iyadoo aan markaasi diyaarintii iyo abla-ableyntii dhulka aan ku wadno iyadoo markaa aan u diyaar garoobeyno qorsheynta ee, tacabka ee, sida go'aaminta nooca dalagga aan beeri doonno diyaarinta ee, dhulka ama wax loo yaqaano qodidda iyo nadiifinta bacriminta iyo wixii la mid ah ee, qorsheynta dhaqaale iyo weliba qalabka aan u baahannahay Ee, maadaama aan u diyaar garoobeyno tacbashada ee, dhulka ee, waxaa markaasi ku guda jirnaa diyaarinta dhulka sida nadiifinta ee, ee, haramaha iyo weliba waxyaabaha aan faa'iidada u lahayn qodista ama falidda dhulka ku darista bacriminta dabiiciga ah ama markaasi loo yaqaano kiimikada si markaa ee, looga helo ee, dalag fiican Ee, run ahaantii waqtiyada gu'a xilligan oo kale marka la gaaro haddii aan nahay beeralaydu ku nool ee magaalada beledweyne waxaan u diyaar garownaa tacbashada beeraha iyo abla-ableynta diyaarinta ee, dhulka intaba waana mid markaasi loo baahan yahay in ay beeralaydu ay kaga faa'iidaystaan bismillahi raxmaan raxiim magacaydu waa cabdiweli kana tirsan ee, bulshooyinka ku dhaqan magaalada beledweyne kana tirsan beeraleyda magaalada beledweyne Ee, maasha allah ee, roob ayaa inta badan magaalada soo hayo waana inta badan magaalada roobka nagu- dhowaanahan cirka waa uu u kicin ayaa ku jiro inuu roob da'a ayaan allah subxaana watacaala ka rajaynaynaa Ee, waxaana diyaargarow ugu soo gelinaynaa beeraheennii annagoo ka qaadayna qashinkii iyo iyo waxyaalihii beerta dhibaato u geysanayay ama dhexyaali annagoo isku diyaarinayno in aan beeraheena tacbanno Xiliyadan oo kale, beeralayda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa bilaaba inay tacbadaan beerahooda isla markaana ay ka faa'iidaystaan roobka guga maadaama noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka dhul beereedka.